galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab sabtiya bisha juun waa toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o s somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya maxamed cabdi xasan iyo aniguo xuseen barre aadan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka falceliyey marag furkii uu dhowaan sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda f b i-da james comi I will tell you, I didn't say that. And there'd be nothing wrong if I did say it, according to everybody that I've read today, but I did not say that.
waxaan idiin sheegi doonaa inaanan sidaas odhan wax dhib ahna ma lahayn haddii aan codsan lahaa sida qof walbaa sheegay hase yeeshee anigu sidaa ma odhan
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka hoose ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay ku eedeeyey dowladda qatar in ay maalgeliso argagixisada hadalka madaxweyne trump ayaa ku soo beegmay daqiiqado kadib markii wasiirkiisa arrimaha dibadda rex tillerson uu ku baaqay in xaaladda la dejiyo islamarkaana la hakiyo xayiraadda dalalka derisku ku soo rogeen dalkaasi qatar trump ayaa isaga oo ku sugan aqalka cad waxa uu sheegay in qatar ay weligeedba maalgelinaysay argagixisada isagoo intaasi raaciyey in uu si aada u weyn ay u maalgelinaysay ururada xagjirka ah dalalka sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo masar ayaa toddobaadkan cilaaqaadka u jaray qatar islamarkaana ka xidhay isku socodka gaadiidka cirka dhulka iyo badda
milatariga maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in askar ka tirsan ciidamada afghanistan ay ku dhinteen howlgallo milatari oo maraykanku ka fuliyey koonfurta afghanistan ciidanka maraykanku ma sheegin tirada askarta dhimatay hadal ciidamada maraykanka hadalka ciidamada maraykanka ayaa yimid kadib markii warbaahinta gudaha dalkaasi ay qortay warar sheegaya in duqayn ay geysteen ciidamada maraykanku ay ku dhinteen sideed askari oo ka tirsan ciidanka afghanistan waxaana socotay dembi baadhis la xidhiidha qaabka ay wax u dhaceenaya inta uu khasaaruhu la egyahay booliska magaalada london ayaa sheegay in saddexdii nin ee baabuurka dadka ku jiirsiiya bariijka london ay hore isugu dayeen inay kiraystaan baabuur weyn oo nooca xamuulka qaada ah si ay dad badan u dilaan booliska ayaa sheegay inay arrintaasi u suurtogeli weyday kadib markii ay ku fashilmeen in lacagta wakhtigii loogu talagalay ay ku bixiyaan madaxa qaybta la dagaalanka argagixisada ee booliska dane hayden ayaa sheegay in baabuurkii ay weerarka ku fuliyeen laga helay saddex iyo toban dhalo oo ay ku jiraan waxyaabaha dareeraha ah ee qaraxyada loo isticmaalo iyadoo la aaminsan yahay in ay rabeen in ay weeraro dheeraad ah u adeegsadaan
madaxweynaha dalka brazil ayaa waa maxkamadda dalka brazil ayaa ka hortimid xilka oo laga qaadaya madaxweynaha dalkaasi michel tamir madaxweynaha waxaa soo food saartay fadeexado la xidhiidha musuq maasuq shacbiyadda madaxweynaha ayaa si weyn hoos ugu dhacday codod si qarsoodi ah loo duubay ayaa warbaahinta dalkaasi ay dhowaan soo bandhigtay iyadoo la maqlayey madaxweynaha oo lacag laaluush ah u qaadaya guddoomiyihii hore baarlamaanka kaasi oo hadda xisbiga ku jira iyada oo lagu xukumay shan kaasoo hadda xabsiga ku jira iyadoo lagu xukumay shan iyo toban sannadood xadhiga madaxweynaha ayaa beeniyey dhammaan eedahaas isagoo sheegay inuu xilka sii hayn doono
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyno madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay ka falceliyey marag furkii taliyihii hore ee hay-adda dambibaarista f b i da james comi marag furkaasi oo comi ku sheegay in trump uu weydiistay inuu daacad u noqdo iyo inuu ka haro baaris ay f b i du ku haysay la taliyihii hore amniga qaranka maraykanka michael flan wariyaha v o e da uga soo warama arrimaha qaranka maraykanka jim mallon ayaa warbixintan inoo soo diray waa kan maxamed cabdi xasan oo inoo soo koobaya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xilli uu aqalka cad kula kulmayay madaxweynaha dalka romaniya si cinaadnimo ku jirto uga jawaabay eedo badan oo ka yimid agaasimihii hore ee hay-adda f b i da james comi oo khamiistii toddobaadkan guddii sanadka ka mid a ka hor markhaati furay
wax isla maleegidii ma jirto horjoogsina ma jiro isagu waa sirfaafiye laakiin waxaan doonayaa inaan dib ugu noqonno in dalkeennan weyn aannu maamulanno trump ayaa diiday hadaladii uu koomi sheegay ee ahaa inuu isaga ka codsaday in la joojiyo baadhistii lagu hayay la taliyii hore amniga qaranka michael flinn trump ayaa intaasi ku daray inuu diyaar u yahay in isagana uu markhaati furo isagoo dhaaranaya
waxaan idiin sheegi doonaa inaanan sidaas odhan wax dhib ahna ma lahayn haddii aan codsan lahaa sida qof walbaa sheegay hase yeeshee anigu sidaa ma odhan madaxweyne trump waxaa kaloo uu sheegay in xilli dhow uu macluumaad bixin doono kaasoo ku saabsan haddii ay jirto cajalad laga duubay kulankii aqalka cad ku dhex maray isaga iyo james comi dhegaysiga maalintii khamiista ee guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka ayaa james comi uu sheegay inuu dareemay in codsiga madaxweynaha ee baadhista filin ay noqotay amar toos ah oo la siinayo
waxaan u qaatay amar waxaan u jeedaa waa madaxweynaha maraykanka oo keligay meel ila jooga oo igu leh waxaan rajaynayaa arrinta waxaan u qaatay wax uu iga doonayo inaan sameeyo taas kuma addeecin laakiin sidaas ayaan u qaatay haddii hadalka koomi uu run yahay waxay arrintaasi trump gelin doontaa dhibaato dhinaca sharciga ah sida uu sharxayo paul shief berman oo ka tirsan jaamacadda george washington
marka waxyaabahaas oo dhan la isku daro waxay noqon kartaa in uu cadaaladda hor istaagay inkasta oo arrintaasi ay u taallo go'aanka gaaristeeda robert muller oo ah dacwad oogaha gaarka ah james comi waxa uu sidoo kale weeraray sumcadda trump intii uu dhegaysigu socday arrintaas oo raad siyaasadeed oo weyn ku yeelan karta sida uu sheegaya chris edelson oo ka tirsan american university
sidee ayaa dib ugula soo noqon kartaa haddii aad weydo waa sumcadda e waxay ila tahay way ku adkaanaysaa madaxweynaha wayna ku adkaanaysaa maamulka xilligan la joogase jamhuuriga ayaa madaxweyne trump garab taagan arrintaasoo adkaynaysa tallaabo kasta oo madaxweynaha maamuuska lagaga xayuubinayo peter king oo ah jamhuuri aqalka hoose ku jira ayaa sheegay in dhegaysigii koomi uu war fiican u ahaa donald trump
waxay ila tahay marka la miisaamo way u fiicnayd madaxweynaha marka wixii la sheegay aad meesha ka saarto arrinta gundhigga ahi waa in madaxweyne trump aynan baaris ku socon dhinaca kale dimuqraadiyiinta sida senator chris van holland ayaa welwelsan
dalkeenna waxaannu ku haysannaa xad u dhaxeeya sharciga iyo faragelinta siyaasadda madaxweynuhuna xadkaasi wuu soo gudbay baadhista la xidhiirta faragelinta ruushka ee doorashada maraykanka waxaa hadda hogaaminaya master muller taasoo la filaya in ilaa xilli aan xadidnayn ay socoto
warbixintii wariyaha v o e da jim malon waxaana inoo soo koobayay maxamed cabdi sandheel halkaad kala socotaana waa v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal ramadaan wanaagsan sidoo kale somalilan waxaa maanta la magacaabay guddi ka kooban labaiyo toban xubnood oo noqonaya guddiga culimada guddigana waa guddi dastuuri ah waxaa magacaabay madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo waryaheena barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada oo ku saxiixan ah agaasimaha waaxda warbaahinta ahna kusimaha afhayeenka madaxweynaha naasir yuusuf daahir madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siinaanyo isagoo ka duuliyey qodobka boqol iyo sagaaliyo tobnaad ee dastuurka somalilan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi waxa uu madaxweynuhu magacaabay guddida sare ee culimada kadib markii sida war-saxaafadeedka lagu sheegay ay xubnaha u soo xuleen culimmadu war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in xubnahaasi ay yihiin sheekh cabdilaahi cali boqore jawhar sheekh maxamuud yusuufi moxmed sheekh maxamed sheekh cumar dirir sheekh doctor axmed jaamac ismaaciil sheekh doctor cabdirashiid sheekh saalax sheekh doctor xasan sheekh cali warsame sheekh doctor cumar yuusuf axmed sheekh cabdilaahi xasan xaashi barbaraawe sheekh cabdikariim xasan xoosh sheekh maxamed cali jaamac garhle sheekh cabdiraxmaan axmed cabdi iyo sidoo kale sheekh maxamed xasan yuusuf oo war saxaafadeedka lagu sheegay inuu noqon doono agaasimaha guud ee guddida waxaa saxaafadeedku waxaa intaasi ku daray in madaxweynuhu sidoo kale u cuskaday magacaabista guddidan qodobka boqol iyo lixiyo tobnaad ee dastuurka somalilan uu sheegayay tirada guddida iyo muddada xilka qodobka boqol iyo toddobiyo toban oo ka hadlaya isna shuruudaha xubnaha iyo sidoo kale qodobka boqol iyo siddeed iyo toban oo ka hadlaya waxyaabaha ka reeban xubnaha waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka eh madaxweynaha isla xali la qaatay kulan afur ah culimmadan iyo guddida uu magacaabay ayaa mar uu la hadlayay waxaa war-saxaafadeedkani lagu sheegay in madaxweynuhu kula dardaarmay inay xoojiyaan midnimada iyo wada shaqaynta culimada dhexdeeda sidoo kale waxaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in madaxweynuhu kula dardaarmay in guddidani ay kala shaqeeyaan dowladda la dagaalanka balwadaha fikradaha xagjirka ah qabyaaladda iyo ka hortagga kala qaybinta bulshada hase haatee dhinaca kale sheekh maxamed sheekh cumar diriir oo ka mid a culimmada waaweyn ee dalka islamarkaana ka mida xubnahan loo magacaabay inay guddida sare ee culimmada dalka ka mid noqdaan oo v o a la soo xidhiidhay ayaa sheegay inuu ka cudur daaranayo xilkaasi sheekh maxamed sheekh cumar diriir waxa uu sheegay ka hor intii aan la magacaabin in lagala tashaday oo wax laga weydiiyey in xilkaasi loo magacaabay iyon kale hase haatee waxa uu sheegay inuu ka cudur daartay hase haatee liiska magacaabista ee guddida culimmada dalka ayaa magaciisu ku soo baxay waxaanu markuu v o a la hadlayey sheegay inaanu xilkaasi diyaar ahayn inu qabto mar aan weydiiyey sababta uga cudurdaaranayo waxa uu ku gaabsaday in xubnaha kale ee guddida ee lala magacaabay ay yihiin kuwa uu qadarin iyo sharaf u hayo hase haatee cudurdaarashadiisana ay tahay mid isagoo ku kooban isla markaana arrimo shakhsiya dartood aanu xilkaasi u qaban karin barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dhinac kalena isla somalilan waxaa ka socda dadaalo la doonayo in lagu xakameeyo shubanbiyood dhowr kun oo qof soo ritay tan iyo markii uu dilaacay konton qof ka badanna ay ugu dhinteen guud ahaan somalilan wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa ka warbixisay xaaladda xanuunkaasi gaar ahaan magaalooyinka boorama iyo burco waryahana haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan inoo soo diray
iyadoo muddooyinkan dambe gobollo ka mida somalilan uu ka jiray xanuunka shubanbiyoodku ayaa waxaa socda dadaalo la xidhiidha daaweynta iyo xakamaynta xanuunkaasi oo ay wadaan mas-uuliyiinta iyo dhakhaatiirta caafimaadka ee somalilan haddaba wasiirka wasaaradda caafimaadka ee somalilan saleebaan ciise xagla toosiye oo ku sugan magaalada boorama ayaa uga warramay warbaahinta heerka shubanka uu ka marayay magaalooyinka boorama iyo burco isagoo wasiirku sheegay in sidii hore uu ka soo reynaya xanuunka shubanbiyoodka boorame intuu ka bilaabmay ilaa toddoba boqol oo qof baa u soo dhacay dhimashaduna aad ba u yarayd cusbitaalka waxaa yaalla dad lagu qiyaasay dhowr iyo soddon qof oo hadda gacanta lagu hayo la daweynayo oo ay ku jiraan shan maxbuus oo jeelkan laga keenay jeelka iminka maxaabiistii waannu marray xaaladdooda caafimaad ama xaaladda shubanbiyoodka aad bay uga ladanyihin iminkana xaaladda boorame aad bay u deggan tahay wax dhibaato oo culus soo weyna kama jiraan burcaa u darrayda iminka oo meesha ugu darrayda saddex kun iyo siddeed boqoloo qof baa u soo dhacay dhimashaduna konton bay kor u dhaaftay marka waad garan kartaa siduu kale miisaan weyn yihiin warcana dadaal fara badan oo aan samaynay waannu xakamaynay iminka riboodkan saa ka helayo halkii uu afaraatanka saacad ka soo xoran jireen laba boqol iyo lixdan oo soo geli jiray xarunta waxaa iminka soo galay afaraatanka saacadood u dambaysay siddeed iyo afartan halkaasaad ka qaadan kartaa markaa hoosudhaca ku yimid guud ahaanna dalka xaaladiisu iminka way ka soo reynaysaa in uu inaga dulqaado isaga awoodle ma laga yaaba inuu kaloor ku dhex jiro shubanbiyoodka ilaah baa naga og laakiin shubanbiyood aad khatar u ah baanu iminka la dagaalamayna oo jihaadkiisa ku jiraa ilaahay noo fududeeyo haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatanna xiisadda bariga dhexe waxaa soo baxaya weerar waa warar sheegaya in dowladda sacuudigu ay dowladda soomaaliya ku cadaadinayso sida ay xidhiirka ugu jari lahayd dowladda qatar warar ay v oedu heshay kana heshay lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhaqaalaha soomaaliya sacuudigu u ballan qaaday uu dibadhac ku iman karayo haddii soomaaliya ay mowqifkeeda ku adkaysato oo aysan sacuudiga taageerin wasiirre ka socda dowladda soomaaliya ayaa ka soo noqday safar ay ku tageen sacuudiga waxaana la sheegay inay la kulmeen oo keliya agaasimayaal halkii markii hore qorshuhu ahaa inay la kulmaan wasiirada dhigooda ah ee dalka sacuudi carabiya wariyeenna cabdulcasiis xuseen cusmaan ayaa arrintaasi ka waraystay danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka sacuudiga daahir maxamuud geele
arinta ah in dadka ay la kulmeen mas-uuliyiintii arrinkan ku shaqada lahaad ay la kulmeen waa run wasiirro is aanay arag laakiin waxaa haddana run ah in qoondadu aanay ahayn wasiiro inay la kulmaan ay ahayd dad oo wasaaradaha ay ka masalan waxaa wafdiga wasiirka duulista hawada ku jiray waxaa la kulmay sacuudi airline iyo duulista hawada sacuudiga dadka socda ayaa la kulmeen khubaraha waxaas dhinac kama muuqdaan nidaamka iyagu yaqaaniin sacuudiga habdhaqankooda warkan soo gaadhay wuxuu sheegaya in wasiiradii wasiiradii kale ballansanaa aanay la kulmin oo sacuudiga uu ka cadhaysanayay go-aanka soomaalida taasna ay keentay in agaasimayaal la kulma adiguna waad xaqiijinaysa in agaasimayaal lala kulmay marka inta shirarkan ay socdeen wasiiradan soomaalidu meesha joogeen ma jirtaa markaa sacuudigu ama saraakiishan lala kulmay wasiirada soomaalidu la kulmeen in soomaaliya loo sheegay in ay xiriirka u jaraan qatar
dowladda sacuudiga aragtida ay ka qabta arrimaha iyaga iyo qatar udhexeeya wafdiga dirta rasmi ah wafdigana muqdisho ayuu tagay madaxweynaha ay wada fadhiiseen waa run in sacuudiga aragtida oo ka qabay arrinta in iyo arrinta soomaaliya dowladda soomaaliya ay ka qabta iyo aragtidaasi kala gedisnaatay laakiin markii sacuudi la iskugu yimid marnaba lagama naqaashin arrintaas iyada ah wararkan soo gaaraya way ka duwan yihiin saacadda safiir sidaad sheegaysa oo wararka aan helayna waxaa ka mid ah in xitaa sacuudigu lacagtii kontonka milyan ahayd madaxweyne farmaajo wakhtigii uu tegay uu ballan qaaday inay dhici karto in hakadu ku yimaada ama aba ay la noqdaan iyagoo ka cadhaysan go-aanka soomaalida arrinka aan wax kaa iraahdo fadhiga annaga aan fadhinay arrinka xoolaha waa lagu soo hadal qaaday waxayna noo sheegeen inay dabagelayaan oy meel marinayaan arrinka kontonka milyan ah arrinka kelimada annagu aan maqalnay oon meesha wada fadhinay oo wafdiga wada dhegaysay wafdiga nooyi markaan weydiino sidaa bay nagu yidhahdeen waxaan waxaan goobjoog u ahaa oon dhegaysanayay oon wafdiga uga mid ahaa iyadoo la weydiiyey iyaguna ay yidhaahdeen arrinka waanu dabagelaynaa arrinkan kontonka milyan hadda arrin iyagu inay soo wareejiyeen ay sheegeen waaye meel maritaankiisi iyo wixiiba un laga aadahdahay broblemo kale ma aanu jirin mana naloo sheegin annaga waa tahay sacuudiga soomaaliya waxay u direen wakiil bay u direen madaxweynuhu lasoo kulmay mowqifkii soomaaliyana dabcan way ku qanci waayeen waanaad og tahay sidaadna ka dhawaajisay inay niyajab kala kulmeen halkaa iyagu qudhooda waxaa jira warar sheegaya inay dhici karto in wasiirka khaarijiga ee sacuudigu dalal u marayo soomaaliya ay ku jirto oo uu madaxweynaha farmaajo la kulmo wararkan maqlayo oy dhici karto in sacuudigu warkama dambaysa ay soomaaliya u sheegaan oy leeyihiin ama annaganala jira ama kuwa kalela jira oo go-aankaasina uu yahay dhinaceedu go-aan ka adag ma jirta arrintaas maxaa ka jira ood ka maqashay adugu
weli arrinkaa ma hayno dowladda sacuudiga inay wafdi kala dirayso warka ah ma hayno nama soo gaarin laakiin xiriirka labada dal waa ay dhici kartaa in had iyo jeelaalo un labada mawqif arrintan ku aadan in laisu soo dhaweeyo dowladda sacuudiga ay ka shaqeyso dowladda soomaaliya ay ka shaqeyso runtii xiriirka soomaaliya iyo sacuudiga u dhexeeya ma jiro xiriir u dhow oo soomaaliya iyo waddan carabeed u dhexeeya marka sacuudiga ma ma dhici karta marka inaan maadaama culays uu saarayo soomaaliya inay xiriirka u jarto qatar intaasi ay ugu dambeyn suurowdo ma dhici kartaa oy taasi noqoto mid soomaaliya ay raacdo haddee walaalow xiriirka labada dal iyo dal kale xiriirka lala yeelanayo waa waxa arrin safiir ka sarreyso laakiin kaliya waxaan ogahay rabitaan xoogan oo labada dhinacba ka jiraan in xiriirkii soo yaalka ah oo muhimka ah oo halbowlaha ah oo soomaaliya sacuudi udhexeeya inuu sii jiro lana sii xoojiyo wixii culaysa ku yimaadaan laga xaliyo laakiin go-aanka ay dowladdu qaadanaysa hadde waa arrin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo balaha wasiirada iyo dadka siyaasadda soomaaliya hogaanka ka ah arrin u taalla waayo
kaasi waxau ahaa safiirka soomaaliya ee sacuudiga daahir maxamuud gelle oo khadka telefoonka ugu warrameeyay cabdicasiis xuseen cusmaan halkaad kala socotaanna waa v o a
haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo haya waryaheena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddaan idin dulmarno dhacdooyinkii ugu waaweyn ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa gudaha soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ay ciidamada puntland ku lahaayeen gobolka bari halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen tiro konton qof oo u badan askartii halkaasi joogtay sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ka tirsan isla dhinacyadii dagaalamay deegaanka weerarka uu ka dhacay ayaa la sheegayaa in la yidhaahdo afurur oo boqol iyo shan kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada boosaaso wasiirka amniga puntland ayaa sheegay in dagaalka ay al-shabaab ku laayeen sida uu yidhi carruur meesha weerarka lagu soo qaaday joogtay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in dagaalkaasi ay ku dileen lixdan ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa dalal dhowr oo ku yaalla khaliijka ayaa waxa ay sheegeen inay xidhiirkii diblomaasiyadeed ay u jareen dowladda waddanka khatar waxaana ay ku eedeeyeen in khatar ay taageerto argagixisada dowladahaas waxaa horboodayay sacuudi arebiya waxaa sidoo kale ku jira dalalka imaaraadka carabta masar baxrayn yemen iyo libiya waxaase sidoo kale sidaasi si la mid ah ay xiriirkii kala dhexeeyey dalalkaasi ay yareeyeen oo ay nusqaamiyeen dalalka jabuuti iyo urdun soomaaliya waxa ay sheegtay inay arrimahani dhexdhexaad ka tahay islamar ahaantaasina isku dayeyso inay dhexdhexaadiso dalka qatar iyo dalalka kale ee carbeed oo khilaafaadku soo kale dhex galay falanqayn arrimahaas ku aadan dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan agaasimihii hore ee hay-adda f b i da maraykanka ee shaqada laga eryay james comi ayaa xubnaha senadka maraykanka toddobaadkan waxa uu sheegay in madaxweyne trump uu doonayay inuu daacad u noqdo isaga islamarkaasina uu joojiyo baaritaanadii lagu hayay xiriirka kaaliyihiisii dhinaca amniga maraykanka u qaabilsanaa kaasoo markaasi lala xiriirinayay in uu xiriir la lahaa waddanka ruushka michael flin oo markii dambena shaqada iska casilay trump ayaa shaqada ka heriyey komi bishii tagtay komi ayaa isaguna waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha dalka maraykanka inuu been ka sheegay islamar ahaantaasina sababihii shaqada looga yeriyey aanay ahayn inuu shaqadiisu gudan waayey hase yeeshee si uu u dego cadaadiskii saarnaa trump iyo kooxdiisa ee ku aadanaa baaritaanadii ruushka ay isagu la tahay in taasi darteed shaqada looga eriyey dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah wararka magaalada baydhabo waxa ay sheegayaan in ay magaaladaasi ka dhacday toogasho gaar ahaan israsaaseyn ka dhacday xarun lagu qaybinayey raashiin oo dadka barakacyaasha ay ku sugnayn guda magaalada baydhaba waxaana la tilmaamay in lix qof ay ku dhinteen sagaal kalena ay ku dhaawacmeen mashaqadaas arrintan waxay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay uu muran dhex galay ciidamada ammaanka ee goobtaasi ilaalinayey waa tahay dhegeystayaal aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdinka toddobaadka dala dhowra oo carbeed oo sacuudiga horboodaya ayaa waxa ay sheegeen inay xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jareen waddanka qatar oy ku eedeeyeen inay taageerto kooxa argagixisa soomaaliya ayaa go-aan dhexdhexaada ka qaadatay arrinkaasi islamar ahaantaasina waxay tilmaamtay inay ka qayb qaadanayso dadaalada lagu dhexdhexaadinayo dalalkaasi carbeed eritreya waxaa iyaduna toddobaadkana sheegtay inay diiday codsi ugu yimid dalalka imaaraadka iyo sacuudiga oo ka dalbaday in ay xiriirka u jirto dowladda qatar haddaba maxay arrintan uga dhigan tahay bariga dhexe iyo guud ahaan dunida islaamka halis inta leeg ayay gelin kartaa jiritaanka jaamacadda carabta iyo hay-adaha kale ee carbeed su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey ambasadar cabdulaahi kongo oo muddo dheer kasoo shaqeeyey jaamacadda carabta kuna sugan dalka isutaga imaaraadka carabta shalay waa taad ogeydo markii hore maraykanka wuxuu ahaa sacuudigu markii hore qaacidadiisa jiray bayskiisa militariga uu ahaan jiray waa kii laga wareejiyey waa kuwii qadar usoo wareegay markay qadar usoo wareegeen waxa weeye nation grows baa la ciyaaraya cid baa waxaala noosiyay carruurta yaryada in lagu shaqaysanayo markaad u fiirsa wax oo dhan markaad hoos ugu noqotaan waxa weeyaan meeshan sharqan aws lagu yidhaha waxa weya laba dowladood yaa la daba fadhiis la daba ahayd roolkoodu ahaa laba dowladood waaweynoo sidii aabbo oo kale u noqon kara mandaqad waxay ahayd masar oo xagga north africa iyo eryada xagga afriqiya ahayd iyo sacuudiga oo xagga khaliijka ah ciraaq iyo dee suuriya waa kano way halkay maraya waynu aragnaa marka adeeraan waxaanu haystaa waxanu waa silsilad isku taalla waxaana loo waxaana ka dambeeya waxa weeyaan cadow ay leeyihiin cadow carabiya oo cadow islaamiya yaa ka dambeeya waxaan iminka socotoo dhan markaad ufiirsato adeer waxaad arkaysaa waxa weeyaan sacuudiga imaaraadka iyo qatar intay isu jiraan waad og tahay xukunkooduna inay isku mid yahay baad og tahay inay organizationka qura ee shaqaynaya maanta jaamaca alcarabiya waa intii masar ay anwasaada waxseen dhibaata ka dhacday oo aad bay u daciiftay duwalka khaliijka ilaahay batroolkana siiyey saxraaga jire nimcada ku jira waxa u aad mooda inuu madax ahaa sacuudigu laakiin si dhalinyaradii baa doonaya inay la tartamaan waxaa loo tartamaya waxa weeyaan in la raali geliyo trump in la raali geliyo marka trump la raali geliyana inanka inantiisa qaba iyo muxuu ahaa iyo israa'iil la raali geliyo wuxuuna waxa weeyaan si nimankaa israa'iil la licradaa la ciyaarayo waxa weeyaan iyagu ladan play the game iyagu hays hays
marka arrintani khilaafaadkan dalalkan carabta ay ka dhex alowsan hadda maxay guud ahaan bariga dhexe uga dhigan tahay dunida muslimka halis intee la eg bay sidoo kale ku keeni kartaa jiritaanka ururkii jaamacadda carabta aada iyo aada bay khalkhal u gelin karaysaa caalam islaamiga iyo caalam alcarabi labadaba waxa weeyaan nimankan waa nimankii qurahaayo isku xidhnaa iyagu isku seem nidaamka ahaa boqor tooyo iyo amiirnimo iyo waxaa wadawadatay ee sistamka ahaa marka waxa weeyaan carabi markay xumaatana islaamkii laakiin waa aasaadkii weeyaane islaamkiina wuu daciifay waxaad arkaysaa waa lagu shaqaysanayaa waa taa aad arkayso maalin walba waxaan ceeb ahayn oo carabta waktigan joogta u soo kordhinayso islaamkii ee ma jirto waxaad arkaysaa nimankii khaliijka ahay qura waxa weeyaan markaad jaamac alcarabiya waana kuu sheegay inay daciif noqotay waa gartay ugu dambeyn adoo soo koobaya bal dalalkani waxay ku eedeynayaan qatar inay taageerto ururo qaarkood ay ku tilmaameen inay argagixisan yihiin adiguna waxaad sheegaysaa in arrintan oo idil ay salka ku hayso sidii e la ysaga gadi lahaa maraykanka iyo israel sidee ba arrimahan isku qaban karaan waxa isu qaban kara waxa weeye waa waxa ka socdaa annagii meesha joogna baa yaabsanoo dheer wariyaal xilmiya waaladii xaggee wax ugu wada iminka qatar waxay doonaysaa maxaa maxaa ku salbay caalamkii carabiga oo dhan waxay doonaysaa dowladda sacuudiga inay iyadu uga turjoogto maraykanka iyo israa'iil oo iyadu ay noqoto number one-ka because baskiiba aniga halkan ii yaala israa'iil baan calaaqaad la leeyahay meel kastoo rabshada ka joogto oo caraba meel kastoo rabshada ka joogto way ku jiraan waataad ogeyd soma soomaaliya inta shir ay isku keen yeedheen waataad ogeyne iyagu ay inoo keeneen zucmada dhibaato kasta oo imika waxa kan yeman bay wax ka socdaan way ku jiraan sudan bay wax ka socdaan way ku jiraan soomaaliya wax ka socdaan way ku jiraan masar bay wax ka socdaan way waxaana baysi ay u noqdeen qoladii islaamiyiinta ahaa yay u noqdeen oo waxaad moodaa nimankii ikhwaan muslimiinta ahaa dee meel kale ma haysaane iyaga iyagaa u noqotay waa iyagiyo turkiya imika waxa odhan ikhwaan muslimiin iyagoo kuwaa ku jira haddana arkaysa inay xeeraan wadaan marka waxa weeye nin game iska ciyaarayo aanad aan garan karayn kolba policyga siyaasadda kolba halkay u jiidato doonayo inuu zaciimad ka ka samaysto ka kastoo horjeedaana wax kale muxuu leeyahy war heedhe mandaqadan sacuud muxuu leeyahy war mandaqadan khaliijka anaa xukuma aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa danjiri cabdulaahi kongo oo muddo dheer ka soo shaqaynayay jaamacadda carabta kuna sugan dalka istaga imaaraadka carabta khadka telefoonkan ayuu ugu warramaya dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaasaynu kusoo gabagabaynayna tani kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsanya jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington ramadaan wanaagsan mar kale haatanna waa barnaamijkii hambalyada waxaa inoo haya caashe ibrahim caashacuud iyo ibraahim xasan daandurey
waa tahay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaalaha hambalyada iyo heesaha ramadaanka ibraahimna ma muddaa in uuba sii dhammaadayba mar haddii kale barkii la taagan yahay ramadaaney wadacwadda ayaa ramadaan ha soo dhoweyntii marmarxabti way dhammaatay hadda gelinaa mar dhow waa tahay meel kasta waad naga maqlaysaan ramadaan mubaarag bisha soon ayaan weli ku guda jirnaa bartamihiina waa la dhex taagan yahay marka bisha soon xurmeeya ibrahim aan ku bilowna barnaamijka nafta xakameeya aqrana xasuusta
xududkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko iyo shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xijooga waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye nafta xariga goysaa dembaabkama xishootee xaaraan laquutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiyo xantiyo sontaaba kaa xumayse bisha soo xurmeeyo nafta xakameeyo aakra xasuusta
haddaan qasiidadaasi bisha soon xurmaya intaas kaga gudubnoo dhankii dhammaaladan aan ku noqonno dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen maxamed macalin mukhtaar disow iyo maxamed isxaaq maxamed iyo cadde isxaaq maxamed iyo nuur isxaaq maxamed iyo maxamed nuur isxaaq saare isxaaq maxamed iyo safiyo isxaaq maxamed faadumo isxaaq maxamed iyo nimco isxaaq maxamed iyo dhammaanba asxaabta ah waxay kala joogaan bay yidhahdeen baydhabo muqdisho nairobi boosaaso iyo qardho waxayna taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan aabe cali isxaaq maxamed iyo sabaax sheekh yuusuf oo gabar ay ugu dhalatay degmada bardaare ee gobolka baay ducaduna waa xaggeenna waxaa leenaha gabadhaasi allah ka dhig tiisoo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan aan hayo waxaa lagu soo bilaabay waxaa halkan hambaliyo dhalasho farxad leh ka diraya dadka kale ah aabee cali islaan iyo hooyo khadiijo xirsi yuusuf iyo sidoo kale hooyo faadumo faarax cali xamdi cali islaam iyo caruurteeda leylo cali islaam maxamed cali islaam khadar cali islaan iyo yaasiin cali islaan iyo sacad waa saacid cali islaan iyo ifraax yaasiin waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadan u dirayaan sharma arke cali islaan iyo marwadiisa sabaax axmed oo ay gabar ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka ibraahim dariskaaga waa meelaha soo galay dalkan maraykanka koob iyo labaatankii bishan may ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka gabadhaas waxaa loo bixiyey inkastoo virginia uu yahay gobol aada u weyn oo aada u ballaaran haddana marka virginia la yidhaahdo way soo dhawaataa soo maa aad iyo aad ugu laftaada oo deganaa jirta haddana nagama fogida ha gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidri faaduma waxaan leenaha bay yidhaahdeen ha noqoto tii dalkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin aamiin xaggii heesaha legdamaay legdamaay adduunyoy waxaba aniga haylurin ayuu leeyahay axmed cali gaal
ma adduunya shida ka dhammaata ibraahino adduunyoy haylurin hadduu yidhi wuu la hela midda kale waxaa la yidhi ibraahino adduunyadu waa dhagarey laakiin yay qiyaantaa ma taqaanaa haye qofkii aamina qofkii dhagaha ka furaysta wax ma yeelaysa maa leedahay waxba uma dhimayso laakiin maalintaad aaminto legdamaay iyo cigaal
adduunyo
taasaan ku dhaafno codka axmed cali cigaal dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno ibraahim ow dhambaalkana gacanta ku hayo waxaa ugu horreeya adeer xasan cabdulaahi nuunow iyo adeer cali cabdulaahi nuunow iyo adeer cabdiraxmaan cali nuunow waa dhammaan ilmo cabdulaahi nuunow adeer reedow cali aadan iyo adeer xuseen cali eelaay iyo adeer maxamed cali aadan iyo sidoo kale abti xuseen doyow qaadi iyo sidoo kale habaryar bishaaro doyow iyo habaryar jinaay doyow iyo eedo munaay aadan maxamed iyo sidoo kale eeda abaay cali aadan baa layidhi iyo eedooyin kaloo fara badan baa ku jira ayeyooyinkiiba haddana loo galay waxaa ku jirta ayeeyo nunaay aadan baar iyo ayeeyo gaduuda wardheer iyo awoowe doyow qaadi guudow iyo awoowe macalin cabdi aadan waxaa kaloo ku jira awoowe daa'uud maxamed cali iyogu dambayntii qumane faarax cabdi dhammaan dadkani waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan lamaalaha kale ah doctor aadan cabdulaahi nuunow iyo doctor nadiifo doyow qaadi oo wi lagu dhashay magaalada muqdisho koob iyo tobankii bishii may aanu soo dhaafnay ee sanadka laba kun toddoba iyo tobanka gaar ahaan baa layidhi degmada hiliwa wiilkaas waxaa loo bixiyey yunis aadan cabdulaahi nuunow ducada waa dhankiina baa layidhi yunis waxaan ugu duceynaynaa soo weynow oo soo barbaaro noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba waxu tara aamin dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray yaasiin ibraahim iyo faadumo ibraahim fardowso ibraahim iyo aanise ibraahim fartuun ibraahim cabdiqaadir ibraahim hooyo khadiijo xasan nasrokiin jacfar bashiir iyo hindiyo dhaqane iyo nasro caynab iyo dhammaanba saaxiibada waxaanay jecel yihiin inay tahniyo dhalasha gaarsiiyaan nimco xasan daahir iyo maxamed ibraahim oo ku magac dheer tob tenka ah waxay yidhahdeen wiil ayaa waxaa ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasina waxaa loo bixiyey shurem maxamed ibraahim ducaduna waa xaggina shurem noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca oo soo weynaada maankaa deeqday waxaa qaadaysa gabar aabbaheedna uu fanaan yahay xasuuso aabbaha inaan garto waa dhici kartaa
waa nasro cumar nuur baa sharax haddaan gartay heesihii banaadiriga aad ku xasuusanaysaa aad iyo aad aad iyo aad
hagaaga waxaan markana noo baaqaya caasha habaryaro ubax axmed yaasiin iyo waxa ay yidhaahdeen ambiyo aadan masaag iyo nuuriyo xasan aadan iyo ayayo shariifo maxamed abikar iyo ruun cabdulaahi cali iyo raxmo isaaq maxamed aadan iyo maxamed aadan maxamed iyo cali aadan maxamed iyo muxidiin aadan maxamed iyo mustafe cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo abtihuud xasan iyo waxay yidhahdeen abti cabdi xasan aadan iyo xuseen maxamed xuseen matkos iyo xuseen wardheere geesdiir iyo adeer aadan maxamed aadan butug ugu dambaysta aadan cabdinuur aadan soomaaliya iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad farxad leh ay gaarsiiyaan aabe isaaq huud nuur iyo waxay yidhahdeen hooyo nuurto aadan maxamed oo gabar ay ugu dhalatay cusbitaalka weyn ee magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaan ugu ducaynanaa inay noqoto tii soo korta oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba facda aamiin casho markan waxaan aadaynaa waayo waayo iyo heesihii hore ee qaraamig ahaa haye heelooyinka maxaa ka xasuustaa magacyadooda waa iga dhaba ibraahim markaan dhegeysana un baa gartaa raaxayso lama dhihi jiro horta
haye waa garata taas taas waa mid miya haye may taasuu niigu jooji
ma ku xasuustayaa taan u jiir go'ayey waa jacaylkaade alla jannoy aawoda mu jiifsado jawharalula miya waad garata waxaa ku luqaynayaa cumar dhuul cali
daraan tegayo dayuurado laygu doonayo sidii dahab laydawariyayo aan dabiibkaga diiqadgeliyayo kudidoonana ka dulboodayo waa jacaylkaye tanu jiirgo'aye alla jano aawada ma jiibsado hawteegayaa labsadayona baabuur hawteegayaa labsadayo habeenkida roruu sii hoydo ka hawidhi hirti waa berigo harkii maali nimo hadday tahay galool harda carne hoos galayo halkanaca barku yarahakado sidii hato kii waxbay la hadlo hareertaydan eegayoon muqadoon halleeyey kan sitooydilo ayaan hawte dayahaybsadayo horow soco bayidahdeenu ku soo hirtay xugunkii reeraha osaanwa raystay hoygoodo kamaan heelintaanu howlgalayo waa jacaylkaye tanu jiirgo'aye alla janoy aawada ma tiirsado
dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecino waxaa tahaniyad dhalasho farxad leh halkan ka diraya baa la yidhi awoowe muuse barre awoowe awsulub barre awoowe axmed barre iyo sidoo kale ayaya xabiibo sugule iyo hooye maryamo muuse iyo seegeedaah maxamed faarax barre hooye xaliimo awsulub barre iyo sidoo kale hooyo aamino muuse dhammaan reer maxamed caare baa la yidhi iyo sidoo kale dhammaan reer axmed barre iyo sidoo kale dhammaan reer muuse barre iyo dhammaan reer awsulub barre waxay hambalyo iyo bogaadin hawadu marinayaan baa layidhi boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatiga faraska iyo geyada waayahay waa abtay cabdulaahi muuse barre iyo afadiisa aamino aw maxamed caare oo ay gabar ugu dhalatay gobolka ismaamulka soomaalida ee dalka ethoobiya gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi caasho cabdulaahi muuse barre ducada waa v o a baa layidhi caasho waxaan ugu duceynaynaa samidayna way tahay haddana waa nala soo weydiiyey ibraahimow inay noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarto aamiin aamin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashi wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi shariif cabduqaadir iyo faadumo shariif cabduqaadir iyo najmo shariif cabduqaadir iyo waxay yidhaahdeen maxamuud shariif cabduqaadir iyo axmed shariif cabduqaadir iyo hooyo saruure ibraahim iyo injineer borow iyo hindiyo dhaqane iyo kamas faarax bare iyo nasro caynab iyo cadey cadaane iyo xasan axmed absuge iyo dhuux axmed xuseen waxaana ay dhammaantooda jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan raxmo ismaaciil cabdi iyo seygada axmed khaliif oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxley ducaduna waa dhankiinay leeyihiin arooskaasi ha noqdo kuwii isku raaya oo eebbo uu kala siiy ubad kheyr qaba bashbash iyo barwaaqana waa ugu ducaynaynaa anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ibraahino waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa waxa aad la bogteed la bogsan weyday ay bishaaradaada ah bannaanka bannaanka u soo saar waxaan u qaatay inay tahay heestii baxnaana iyo codka macaan fanaanada maryan mursal ciise
beera jacaylka haddana baabinaye adaa beertay cadhe haddana bay ku shubayeen adaa beera jacaylka haddana baabinaye adaa beertay cadhe haddana bay ku shubayeen adaabeniga dhaashay adaabeniga dhaashay adaabeniga dhaashay haddana ibeddelaya adaabeniga dhaashay adaabeniga dhaashay adaabeniga dhaashay haddana ibeddelaya baxnaanaadaydi beru ka soraynti waa barkumataale baxnaanaadaydi beru ka soraynti waa barkumataale waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaa caashiq la booyay haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaabuuqa samaysta haddana sidaa bulaanka adaabuuqa samaysta adaabuuqa samaysta adaabuuqa samaysta haddana sidaa bulaanka baxnaanaadaydi baru ka soraynti wabarkumataale baxnaanaadaydi baru ka soraynti wabarkumataale waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar waxnaano iyo codka macaana maryaena mursal ciise intaas haddaanu ku dhaafna ibraahimo bishii barakaysan ee rabadaan ayaa lagu jiraa oo weliba kala bar hadda laga jaray ilaahay inta dhimanna khayr iyo caafimaad ha noogu dhameeyo meel kastoo dhegeystayaashu ay naga maqlayaan mar kale waxaan leenahay ramadaan mubaarak waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa khasidadan intaan mar kale kulmaynana waa caashe ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh ramadaan mubaarak
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فذكره يوصل للعذران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع الفاني وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف qasiidadaasi nabi ammaankii waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo isna u dambeeyey barnaamijkayga galabnimo inta haddii la idhaahdo aynu dib dambe u kulmi doonno idaacadahaga soo socda oo anigoo maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan iyo bashiir abikaro idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.